kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhabaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya ayaa dhowaantan waxay soo bandhigtay habraaca heshiisyada shirkadaha shidaalka ka qodaya soomaaliya ay raaci doonaan waxaa barnaamijka martiin noogu ah oo arrimahaasi iyo kuwo kale oo khuseeya rajada laga qabo in shidaal soomaaliya laga soo saaro waxaa hortagan iyo haddii uu jiro iskaashi ka dhexeeya maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan arrinka wax soo saarka shidaalka dalka soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona ibraahim cali xuseen oo ah qaybsanaha xiriirka dibadda wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya isagoo muqdisho jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo waxa uu ah habraaca cusub ay soo saareen danbaad marka ugu horeyso heshiiskan waxa la yidhahda afka ingiriisiga production sharing agreement model marka waa habraac heshiiska wadaaga soo saarka batroolka marka waa template waxaa laga soo shaqeeyey muddo ku dhowaad sanad ayaa laga soo shaqeeyey oo wasaaradda ka shaqeynaysay waxaana gacan ka geystay ka shaqeyntiisa bangiga horumarinta africa african development bank ayaa gacan ka geysatay africa development bank waxay sameysay kadib codsigii wasaaradda batroolka iyo macdanta gacan laga siiyo ay ka codsatay in in ay mataqaanaa shirkado oo ku takhasusay ama ku xeelday shuruucda batroolka adduunka in la isugu yeeray oo la tartansiiyey bal ciddii qandaraaska ku guulaysato sidii soomaaliya gacan looga geysan uga geysan lahaayeen inay heshiis noocaasa diyaarsadaan marka waxaa ku guulaysatay shirkad ima la dhaho ayaa ku guulaysatay oo markaa kadibna bengiga horumarinta africa ay qandaraaska ku siisay lacagtana bangiga ayaa bixiyey marka waxa uu guud ahaan qayb ka yahay diyaarinta heshiiska noocan oo kale dadaalka guud ee wasaaraddu wado isu diyaarinayso sidii batroolka soomaaliya loo baari lahaa wax looga ogaan lahaa bal inuu batroolku jiro meeshuu ku jiro iyo mataqaanaa iyo sidii looga faaidaysan lahaa mustaqbalka waxaa la diyaarinayay shuruucda batroolka ama petroleum legal framework iyo iyo iyo iyo haykalka guud oo mataqaana regulationkii iyo shuruucdii mataqaana batroolka waxaa la diyaarinayay datadii iyo xogtii in la aruuriyo waxaa la diyaarinay la diyaarinayay wixii mataqaana qaabkii commercialka loo sameyn lahaa iyo sidii institutionka ama hay-addan muxuu ahaa dawliga ah ee wasaaradda batroolka sidii iyada laftigeeda loo tayeyn lahaa loo qalabeyn lahaa marka heshiiskan wuxuu qeyb ka yahay diyaargarow guud iyo abaabul iyo isu diyaarin ay wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ay ay waday muddo soo waday marka ilah ilaah mahadii mataqaana ishaga heshiiskii habraacan ahaa waa la diyaariyey marka waxaa la sameeyey launching ama in daafur loo sameeyo qaabkaas ayuuna waana heshiis loogu talagalay shirkad kasta oo batrool oo dibadda ka imaanaysa ama gudahaba haddii dowladda soomaaliya ay la gelayso heshiis in la raaco habraacaas
waxaad ka dhawaajisay in shirkad ima la yidhaahdo ay hawshan ku guulaysatay marka aad sharaxaad dadweynaha ku dhegaysanaya aad ka siiso shirkaddan kalsoonaanta lagu kalsoonaan karayo iyo howsha ay qabanayso iyo waxa dhab ahaan doorkeedu uu noqonayo muxuu yahay shirkaddan marka ugu horeyso annaga xiriir toosa lama lahayn imaanshaheeda marka criteria shirkadaha la xulaayo ama qaabka lagu xulaayo shirkadda sharciyaqaanka ah annaga gacanta naga siinayso qaabkii loo xuli lahaa waa bangiga horumarinta africa waa arrintaas waa kala shaqeyna laakiin markaa kadib bangiga ay horumarinta africa ayaa u madax banaanaa bal in shirkadihi isugu yeeraan oo ay waxeeyaan marka kadibna waxay noo soo bandhigeen shirkadii ku guulaysatay marka waxaan ka fiirinay bal qaabkii u guulaysatay waxyaabihii lagu soo fushay taa waa midaas shirkaddan shirkad shaqo ku leh batrool soo saaridiisii iyo baaristiisii toona ma aha waa shirkad dhinaca shuruucda ku takhasus oo marka dee waxaan rabnaa shuruucda ay wasaaradda ama dowladda soomaaliya yeelanaysa inay noqoto shuruuc heer mataqaanaa caalami ah oo shuruucda caalamka laga caalamka laga isticmaalo ku saabsan batroolka waa gartay ibrahim marar badan waxaa la sheegaa in soomaaliya khayraad fara badan ay leedahay oo dhowr wasaaradood oo kala gedisan ay isku dayeen inay shidaal soomaaliya laga soo saaro caqabado badanna ha jiraan dhinaca amniga ay ka mid tahay laakiin marka aad guud ahaan fiiriso maxay kula tahay rajada laga qabo ama dadka soomaaliyeed ay ka qabi karaan ay arki doonaan mustaqbalka in soomaaliya khayraadka ay leedahay qayb kamid a shidaalka uu kamid yahay lasoo saaro intee buu gaarsiin yahay jamaal marka ugu horeyso wadamada annaga aadka noogu dhow ee wadamada khaliijka mudday ahayd markay soo baareen shidaalkoodii soo saareen maantana horumar waxay gaareen oo adduunka o dhan ay og yihiin oo dhaqaale iyo iyo mid mataqaana isheeg deganaashaba so annaga waagaas maanaan soo saarin laakiin dawladdii dhexe marka jirtay mataqaana sideetimeeyadii waxay heshiis la gashay shirkado waaweyn oo adduunka laga yaqaano ay kamid yihiin shell exxon mobil conoco philipis shirkado badan ayay la gashay shirkadaha markaa lala galay heshiiskii waagaas lala galay waxaa la oran jiray heshiis concession ma ahayn production sharing nooc kamid ah heshiisyada ayaa lala galay concession la yidhaahdo heshiisyadii markaa markii lala galay sideetimeeyadii dhamaadkeedii nasiib daro dagaaladii baa dhacay marka shirkadihii way ka baxeen wadanka waxayna yidhahdeen force mature waxaan ku baxnay micnihii waan jeclay inaan wax soo saarno wadanka ka shaqeyno laakiin dagaalaa dhacay dawladdii meesha waa ka baxday marka ma sii joogi karno inta xasilooni la helayo dawlad laga helay annaga waa ka baxday marka shirkadihii sidii bay ku maqan yihiin waxayna haystaan concessionskii contractigii agreementkii waxay haystaan axdigii ay la galeen dawladda soomaaliya adduunka laga aqoonsiya marka annaga dawladda soomaaliya federaalka hadda maadaama dagaaladii sokeeye inta badan laga soo baxay oo hadda deganaansho ilaa heer wadanka jiro waxay noqotay marka in khayraadka wadanka la sahmiyo waxa khayraad aan haysano ama ha noqdo batrool macdan gas dhinaca kalluunka iyo wixii lamid oo khayraad lagu lagu magacaabo marka waxaa dadaal badan marka wasaaradda wasaaraddan oo mandatekeedana uu yahay bal in la baaro la ogaado maxaa khayraad oo jiro bikaas waxaa lumay xogtii waagii shirkadihii hore ay aruuriyeen lama hayo way lumeen marka bal in dib loo helo wixii xog ahaa jiray markaa la ogaado xagee wax ku jiraan oo batrool ah batrool soomaliya ku jiro wax cadoo la taaban karo hadda laleeyahay wuu ku jiraa meeshaas uuna ku jiraa intaasayna la eg tahay lama hayo laakiin waxa un laga duulayo waa un mataqaana structureka geological structure qaab dhismeedka mataqaana geologiyada qaab dhismeedka dhulka soomaaliya geologiyadiisa marka la fiiriyo dhulkan yeman ilaa iyo mataqaana afrikada kale afrika afrikada bari oo annaga mataqaana aan ka tirsannahay marka la fiiriyo ayaa waxa uu jiraa tuhum badan oo mataqaana soomaaliya in in batrool laga heli karo waa tahay marka diyaargarowga ay dowlada wasaaradda gashay waxaa kamid ah bal in baaris lagu sameeyo ama seismic survey in la sameeyo oo la baaro bal hadda dega lama baari karo xoogaar welito xasiloonida iyo mataqaana ayaa ayaan saamaxayn marka bal badii in la baaro wasaaradahan dambana badda aad sidaa looga helaaba oo adduunka kale markaad fiiriso marka badii in la baaro marka kadibna xog la aruuriyo xagee wax ku jiraan intee la eg tahay commercial miya ama wax laga ganacsan karo baaristaasna hadda way soo laba shirkadoodaa samaysay xog badanaa laga aruuriyey waxaan filaynaa de insha allah qeybta kale in loo gudbo oo ahayd bal two d baa la sameeyey xogta lasoo aruuriyey bal in three d la sameeyo ama in drilling la sameeyo la qodaba marka kadib marka la qodo lasoo taabto la dhaho shidaalba halkaan laga soo taabtay oo mataqaana wuu jiraa xajmigiisana intaasuu leegyahay laakiin rajada laga qabo soomaaliya inuu batrool ku jiro aad iyo aad iyo aad bay u weyn tahay shirkado badan oo daneynaya soomaaliya w dowladda soomaaliya way la soo xiriireen marka wadamada deriskana laha sida kenya uganda tanzania mozambique wadamadaas oo dhanna aad baa looga helay marka rajada ah in soomaaliya uu ku jirana aad khadadka teleefanada ayaan goordhow jallaaci doonaa laakiin haddaan hal su-aal kale sii raacsado waxaad ka dhawaajisay in dowladdii hore ee soomaaliya milatarigeed intaysan dhicin shirkado dhowrahi ay heshiisyo kula jireen soomaaliya waddankana ay isaga baxeen dhibaatada marka ay ka dhacday kadib hadda maadaama dowlad la aqoonsan yahay ay jirto heshiisyadaasi hore ay soomaaliya ula galeen shirkadahaasi miyaa dib loo eegayaa sidoo kale waxaa jiri doono shirkado kale oo haddii ay soo baxaan inay danaynayaan in soomaaliya ay shidaal ka qodaan iyaguna aad dhegeysan doontaan
runtii dhulka soomaaliya aad buu u weyn yahay badda iyo beriga intaba meelaha la danaynayo ama inay wax ku jiraan aad bay u badan tahay shirkadihii hore dowladda soomaaliya waa dowlad soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay oo shuruucda adduunka ka jirana ay ixtiraamayso raacayso marka dowladdii dhexe la gashay heshiisyada shirkadihii waaweynaa ee batroolka dowladda soomaaliya hadda federaalka jirto way ku qasban tahay islamarkaasna aad bay u xormeyneysaa in mataqaana ay heshiisyadaasi ixtiraamto sabab loo diidana ma jirto de haddii heshiisyadaas lala galay de waa un inay shirkadaha soo noqdaan oo oo meeshoodii ka bilaabaan baaristii iyo qodidii iyo markaana soo saaristiiba inta waad mahadsan tahay cusub oo dhan inay hadda yimaadaan welito waxaa jiro meelo badan oo mataqaana banaan oo oo batrool laga baari karo n waxna laga heli karo marka shirkadaha cusub hadday yimaadaan sidoo kale iyagana way ufasaxan tahay shirkadihii hore waxay wateen heshiida mataqaana waagaas la isticmaali jiray laakiin hadda nooca habraaca cusub oo heshiiska wadaaga n soo saarka batroolka hadda la sameeyey oo inta badan adduunka laga isticmaalo afrikada badankeeda isticmaasho kaasun baa heshiiskii hore ay wateen kan baa lagu soo bedelaya waa tag oo kan hadda aan soo saarnay raacay okay aad baad mahadsantahay ibrahim ee khadadka teleefanada dhegeystayaasha n jilacna dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiyo dhegeyste kusoo dhawow magacaaga deegaanka aad joogtay adigoo ku bilaabaya assalaamu calaykum marka ugu horeysa jamaal waa kaaga mahadinaya walaalkay adig iyo mas-uulka waadi salaamaya salaan kadib waa cabdullaahi cumar cali abuutarito waya garo waan joogaa marka waxaan rabaa mas-uulka isagaa dhamaantay ilaa weydiruti dhowr su-aal waaye su-aasha ugu horeysa waxay tahay run sidii hadda hadalkiisa ka naqliyay waxaa jira wiy shakado mataqaana hore shilal laakiin dalka markuu burburay kadib isaga baxay oo ka cudur daran meesha shaqada sii wada karin shirkadahaas haddii dib dalka ugu soo noqdaan oo runtii wax meesha ay hooshooda ay meesha ay ka wadeen haddii ay ka bilaabaan maadaama dalka uu fadala la qaadatay so arrinkaasi ma keeni karo caqabad dhanka markaas dhanka shirkada iyo maamulka markaasi jira midda labaadna waxay tahay gobollada hadirtaan la cadami karo ama wasaaradda waxay ka og tahay maalka la dhihi karo dalaasi ku jiraan shidaal ama qarar uu ku jiraa waa gobolade waa tahay cabdullah waad mahadsan tahay waxaan u wareejinayaa ibraahim cali xuseen cabdullahi waa mahadsan tahay su-aalaha aada iyo aada muhiim u ah oo markaana relevant ah ayaa ayaa ayaa ayaad run ahaantii waddanka isbedel baa ka dhacay oo nidaamka la qaatay dowladeed waa mid federaal ah wax walba oo oo waddanka ka qabsoomayo ama khayraadkiisa laga faa'iidaysto ha noqoto ama wada shaqayn ha noqoto waa mid ku mar walba ku salaysan nidaamkan federaalka ah marka taa ma moogin tixgelin ballaaran baan siinay howlaha wasaaradda batroolka bacdanta ee wado waa mid ay ay ay ay kala tashanayso dowlad goboleedyada markaana laga tixgeliyo waxaa jiro mashruuc muhiim ah oo ay bangiga adduunka world bank uu nala wado oo ku saabsan sidii aragti midaysan looga qaadan lahaa vision shared vision aragti midaysan looga qaadan lahaa n n sidii loo mataqaanaa loo wadaagi lahaa khayraadka soomaaliya sidii looga faa'iidaysan lahaa sida dakliga loo wadaagi lahaa sida lahaanshihiisii loo fahmi lahaa intaba runtii dastuurka si cad uda uma qeexin marka waxaa fursad loo siiyey bal dowladda federaalka dhexe iyo dowlad goboleedyada inay inay markaa ka ka niqaashaan oo ay isla afkartaan engagementiga noocaas aad baan u wadnaa anigaas kula hadlahayo puntland waa booqday dhowr jeer oo la kulmay maamulka uu ka mid yahay madaxweynaha iyo hay-adda batroolka mataqaana puntland sidoo kale jubbaland waan booqday baydhabo saas oo kale koonfur galbeed galmudug sidoo kale marka waxaan wadnaa dadaal ah bal inaan ka qayb gelino maamul goboleedyada qaabkay uga qayb qaadan lahaayeen in tala guud iyo iyo isfaham iyo heshiis muxuu ahaa la isla gaaro ku saabsan batroolkaa sidii loo horumarin lahaa looga faa'iidaysan lahaa loo maamuli lahaa intaba taa horta waa midaas aad baan uga taxadirin taa mashruucaas oo world bankiga uu nala wado bankiga adduunka nala wadana aad buu nooga caawiyey arrinta noocaas ah waxaa la qabanqaabiyey siminaaro iyo kulamo looga hadlaayo qaababka wadamada adduunka ee federaalku qaabkay u maamulaan shidaalkooda inay batrool soo saartaan iyo u qaybsadaan dakligaba seminaaradaas dhoora way nagala qayb galeen dhammaan maamul goboleedyada way ka qaab way ka qayb qaateen kii ugu dambeeyey xitaa waa ku raacay bishanka soomaaliya aragtida guud ee soomaaliya dhammaan maamulada iyo dowladda federaalka bay ka qaadan lahaayeen horumarinta iyo soo saarka iyo maamulka iyo wadaaga muxuu ahaa batroolka taa horta waa midaas oo waan ku baraarugsannahay midda xigto heshiisyada qaabka aan aan aan mataqaanaa ay wasaarada dee ay ay kula heshiisay ama ay ay ay dadaalkeedii wadaa waata qaabkii maamul goboleedyada iyo shirkadaha iyo dawladda dhexeba ay u wada shaqeyn lahaayeen waa qaab wadaag ah oo maamul goboleedka dee n hay-ad bay leeyihiin waxay samayn karaan networkingkii ugu horreeyey isku xirkii shirkada inay le muxuu ahaa ay ay contact la sameeyaan oo la xiriiraan inay initially la kulmaan bal markay timaado wadahadal iyo wadaxaajood iyo gorgortan iyo iyo markay timaado mataqaanaa heshiiskii kama dambeyn markay timaado in wasa muxuu ahaa dowladda federaalka ay qayb qayb ka noqoto oo ay welito hormuud ka noqoto n markaana ay ay iyadu mataqaanaa n n ay ay- ay saxyaado heshiisyada taana marka waa wax maamul goboleedyada mataqaanaa iisheeg Waa tahay.
aad looga loogala hadlay markaasna discussionka noocaasna weli waa sii socdaa n waxaa jiraayo waxa la yidhaahdo revenue sharing agreement qaabkii dakhliga batrool ka soo xarooda ay dowladda federaal n m- muxuu ahaa soomaali oo dhan ay uqaybsan lahaayeen Mm.
heshiiskaasna isagana mataqaana n waa heshiiska soomaali ay ay ay ay wax ku wadaagi lahayd wixii dakhli iyo faa'iido kasoo galo batroolka taasna marka n n waa waxaan maamul goboleedyada kala tashanayno oo ismanaaradan ay qayb ka yihiin oo la wada dadaalkeeda N taana waa mid waad mahadsan tahay ibraahim Eh, cabdullaahi waan filayn jawaabtaadii aad heshay su-aalihii aad qabtay waa kaaga mahad celinaya waqtigaagii aadna siisay oo aad nagala qayb qaadatay barnaamijka su-aashii aad eh, aad weydiisay ibraahimna waan ku mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale eh, khadka ku jira ayaan markaan jaleecaya magacaagii adigoo deegaanka joogtid ku bilaabaya su-aasha aad qabtid eh, dhageystay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabilay somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o e da waxaan si gaara u salaamayaa weriye jamaal oo galabta daadiinaya barnaamijkan waxaa kaloo aan salaamayaa uqaybsanaha arrimaha dibadda wasaaradda khayraadka dowladda federaalka soomaaliya mudane ibraahim cali xuseen oo khadka ku jira mudane ibraahim ee maamul goboleed kasta wuxuu si iskiya ula galaa heshiis ee batrool soo saarista ee shirkado shisheeye maamulkaasina wuxuu ku qancaa oo uu shirkadahaasi ka qaataa waxay ku sheegaan xaqal qalin shirkaduhuna way yimaadaan baaritaankooga way bilaabaan cid dabagasho ma jirto waxay baarayaan cid ogaataa ma jirto dowladii federaalka ee arrimahaasoo dhan dalka uga mas-uulahaydna wuxuu intaalkaygii kusoo koobmay heshiisyadaas waa xaaraan waa sharci darro iyo dacwado ay u dirtay qaramada midoobay haddaba mar mudane ibraahim maadaama sharciyadaasi sharciyadii batroolka ee dalku ay jiraan iyo kuwii caalamiga ahaaba su-aasha hore waxay tahay maxaa hortaagan in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah heshiisyada ula galaan ee shirkadaha shisheeye si dalka iyo dadkuba u helaan khayraadka dalka su-aasha labaadeen ku weydiinaya waxay tahay haddii maamul goboleed la soo baxo shidaalka iyo macdanaha ku jira een, gobolkiisaasi sidee loo qaybsan karaa oo maamul goboleed kasta ama maamul goboleedyo kale ay khayraadkooda qaybtooda uga heli karayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam haye eh, ibraahim haye maxamuud aad baad ugu mahadsan tahay n su-aalahaaga n oo aa runtii taabanayso waxa hadda jira sooma- dowladda federaalka aad bay ugu warhaysaa heshiisyada muxuu ahaa la sheegayo eh, mataqaanaa maamul goboleedyada qaar ay gelayaan qaar waan la xidhiidhnay oo waan u sheegnaa in mataqaanaa la iska hubiyo aan la gelin iyo mataqaanaa dee markaan u sheeganina waa annaga inaan wax haynaa marka ugu horeyso n aan leenahay waxaan ka hara laakiin waxaanaan samayn marka wasaaradda waxay ku jirtay muddo laba sano iyo ka badan ba qabanqaabo ah sidii iyada u diyaar garoobi lahayd oo de waxa waa waxaa lagu jiraa weli state maxaa wax la yidhaahdo institutional building stage oo ah qaabkii hay-adihii soomaaliya ee dawliga ahaa ee burburay qaabkii loo soo dhisi lahaa Mhm.
n xaqiiqada xaqiiqada waddanku ku sugan yahayna waa waa waa dal hadda ka soo baxayo muxuu ahaa crisis iyo iyo iyo dagaalo sokeeye Mhm.
marka n awoodii ahayd in ah, soomaali deegaanka soomaali oo dhulka soomaali oo dhan la kontoolo oo maamuladoodii iyo waxoodii inay mataqaanaa laiska warhayo oo mataqaanaa stepkaas waa process hadda socdo oo un la rabo in mataqaanaa institutionno xoogan hay-ado xoogan oo federaal ah marka la helo unba ay ay ay ay- mataqaanaa inay inay maa la baahiyo markaas muxuu ahaa wixii shuruuc ah iyo maamul ah waddankao dhan Mhm.
marka een waktigii dagaaladii sokeeye iyo mataqaana dawlad la-aantii jirtay iyo way dhici kartaa shirkado inay yimaadaan meelo kamid ah iyagoo ka faa'iidaysanaya iyo kala daadsanaantaas iyo kala qoqobka een eh, dalka soomaaliya ka jira Waata.
inay uun doc kasoo galeen oo mataqaana wax uun saxiixdeen iyo waa dhici kartaa Mm.
laakiin innaga waxaan tixgelinaynaa mar walbaba inaan oo aan aad iyo aad siyaasadeenana ay ku salaysan tahay inaan inaan engagement kusoo sameyno inaan maamul goboleedyada oo dhan aan mataqaana aan aan aan aan aan mataqaana ku dhiirigino inaan ka wada shaqeyno arrimaha batroolka iyo mataqaana qaabkii loo soo saari lahaa iyo shuruucda iyo maamulkii inaan ku dhiirigelino haddeertaan meel fiican baan ka maraynaayo mataqaana ogolaansho badan iyo waxaa jiro wada shaqeyn badan iyo isfahan badan iyo mataqaana ayaa jiro wixii harsan oo kalena mataqaana waxaa noo qorshaa in la dhamaystiro hadduu ilaah yidhaahdo danta guud oo laga hadlayo waa in soomaaliya khayraadkeeda ay ka faa'iidaysa shalayta waxay ahayd waddamadii carabta markay soo saaranayeen anaga maana soo saaran maantadan aan kula hadlaynana waxaa soo saarta waddamadii dariskana lahaa oo uganda iyo tanzania kenya mozambique iyo ethoopia iyo ayaa soo saaraay ma rabno marka inaan ka dib dhacno waddamadaas soo saaraay anaga inaan ka dib dhacno markaa kadibna dee waxaaba laga yaabaa mustaqbalka shidaalka in laga maarmaba oo waxyaaba kala soo baxaan umada soomaaliya uma baahno oo waa la dhaafay waktigii dhaca hoosiga iyo iyo deeqaha ay ku noolaan jirtay mar haddiiba resourcegeedii iyo kheyraadkeedii haysato in lasoo saaro mataqaana ka faa'iidaysato taa waa mid a mida xigtaa sidee loo wadaagaya dee sidoo kale waxaan wad oo diyaargarowga wasaaradda ay wado arrimaha batroolka ku saabsan waxaa kamid ah bal sidii habraaca hadda soo saarnay waa ka soomaaliya iyo shirkadaha batroolka qaabkay u wada shaqeyn lahayen oo faa'iiday wada qaybsan lahaayeen oo ay u tacaamuli lahaayeen laakiin mid kaloo waxaa jiro sida soomaali gudaheeda federaalkii duulimaa ummadda soomaaliyeed siday sidii ay u wadaagi lahayd dakhliga ka soo xaro marka waa heshiis kale oo asigana laftigiisa mataqaanaa diyaar diyaarintiisii niqaashkiisii iyo mataqaanaa dhaqangelintiisii intaba hadda socota waad mahadsantaha ibrahim maxamuud sidoo kale waan filaya in su-aashaadi lagaaga jawaabay waana ku mahad celinaya aad baa umahadsantay dhamaanta aad iyo aad sidoo kale waad mahadsan tahay dhegaystaha ugu dambeeya ee khadka ku jira ayaan kuusoo gudbinaya ibrahim kusoo dhawow dhegayste magacaaga deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya waa mahadsantihiin dhamaantii idaacadda v o a iyo dabcan martida barnaamijka ku jirta aqoon-yahan ibrahim cali xuseen qaybsanaa arrimaha dibadda wasaaradda khayraadka waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiharo jubba oo jooga magaalada muqdisho islamarkaana arday hadda wax ka diyaarasa geo amfiskis daraasada sare ka wada waxaan rabay inaan su-aaluhu waktiga aada kaga dhamaaday khayr alla aqoon-yahankan si fiican buu noo qanciyay runtii oo aan u dhegaysanayno oo aan la socno barnaamijka laba su-aal keliya inaan kusoo koobto isdaba dhig weli si waqti aan u beeqaamiyo soomaaliya waxaa la sheegaa inay ku yaalaan goobo shidaal oo sahan ahaan lagu ogaaday hase aatee si taasi aan loo dareemin laga dhisa dhismooyin waaweyn taasi maxaad ka ogtihiin sax ma tahay mise daba gasheen arrinkaasi waxaan rabaa su-aasha koowaad tan labaadda aan ay lafirkeeda aan wadaxee tahay hay-ado badan oo sahana ayaa jiro weliba ha ugu badnaato hadaba hadda waxa shaqeeya ama ugu xoogan waa laba hay-adood hay-adahaasi sahanka wadaa intee in la eg ayaad ku kalsoon tihiin aqoontooda iyo waay aragnimadooda waxa ay wadaan wata waa su-aalo wanaagsan waxaan u gudbinaya ibrahim cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay runtii su-aashaada hore oo ah in goobo cayiman batrool lagu duumaayo ama ay ku jiraan markaana dhismo laga sameeyey ama wax lagu dhisay si aan mataqaana loo taab runtii waa wax anigu gaar ahaan hawlahan shidaalkan ku dhex jiro waa wax igu cusub weli ma maqalin saan hore u sheegay waddanka burbur baa ka dhacay xog badan baa luntay dayta badan oo la haayay lama hayo marka dee waxaa laga yaabaa dee dayta oo luntay inaad heshay oo adiga aada ogaatay in meelay wax ku jiraan oo masaajid laga dhisay ama mataqaana haddaad nala sheergaren lahayd aad bay u fiicnaan lahayd oo nala wadaagi lahayd marka waxay noqon noqon lahayd de xog naga maqnayd oo naga luntay oo lasoo helay marka batoolka ku jira ayaa wax walba ka qiimo badan ma garanayo cidda dhistay oo diidaysa soomaali udiso inay wax ka qodato kulli anaga markaan soo duduubo mataqaana xogtaas lama hayno ma maqlin aniga gaar ahaan shirkadaha sahanka wado cabdiqaadir uu sheegay laba shirkada ay ahaayeen waana soo gabagabeeyeen goor hore shirkadaha soo gabagabeeyena dee waxay sameeyeen inay deetadii ay aruuriyeen xogtii aruuriyeen inay fasireen oo processing ku sameeyeen oo markaa turjumeen oo ayay sameeyeen aad iyo aad u mahadsantaha ibrahim cabdiqaadir waad mahadsan tahay waxaan filaya in su-aalahaagi lagaaga jawaabay xiriirkaad nala soo samaysana waa kaga mahad celina sidoo kale waad mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay ibrahim cali xuseen waktigaagi aad nasiiseen waa kaga mahad celinaynaa kaasi waxa uu ahaa ibrahim cali xuseen oo qaybsanaha xiriirka arrimaha dibadda wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya waxaan u mahad celinaya ibrahim iyo dhegeystayaashii khadadka telefoonada su-aalaha kusoo weydiiyey iyo dhegeystayaasha guud ahaantoodba anigoo jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay tani kulan dambe nabadgelyo